halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axad ah bisha oktoobarna waa soddon sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
ujeeddada shirkan laga lahaa waxaa weeye in aan istusno dadka musharaxiinta ah oo u tartamayo aqalada hoose ee magaaladanada iyo kuwa saraba iyo dadka shacabka ah codka bixiyo ee soomaalida ah marka musharaxiinta maanta way inoo timid waxay sharaxeen arrimaa meelaha ay ka taagan yihiin waxqabadkooda iyo siday wax u qaban doonaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay mataqaanaa hadafyada ay wataan dadkii codbixiyaashana way dhegaysteen su-aalana waa weydiinay fursad ayay u ahayd in dadka iyo dadka ay dooranayaan ay isku arkaan muhiimadu taas ayay ahayd kaasi waxa uu ahaa cumar xaashi oo ka mida jaaliyadda soomaali maraykanka ee ku nool gobolka ohio oo ka qayb qaatay kulan ay isugu yimaadeen xubnaha jaaliyadda soomaalida maraykanka iyo murashaxiinta doorashada maraykanka ee sannadkan heer gobol ilaa heer federaal gobolkaasi uga qaybgelaysa warbixin ayaannu arrintaasi idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sanad guuradii saddex iyo sagaashanaad ee ka soo wareegatay markii la aas-aasay jamhuuriyadda turkiga xus loogu sameeyey magaalada muqdisho iyadoo uu ka soo qayb galay madaxweynaha soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dalkani maraykanka hillary clinton ayaa ku tilmaantay wakhtiga lagu soo beegay baarista dheeraadka ah ee xafiiska dambi baarista maraykanka ee f b i du ay ku sameynayaan iimeyladeeda intii ay xilka wasiirka arrimaha dibadda ay haysay inuu yahay dhib arrin dhib abuuraysa clinton ayaa sidan ku sheegtay isku soo bax taageerayaasheeda ay kula kulantay magaalada daytona beach ee gobolka florida hillary clinton ayaa arrintani ku tilmaantay mid lala yaabo in ay timaado iyadoo xilligani doorashadu ay soo dhowaatay madaxa f b i da james comi ayaa qareenada u sheegay inay soo baxeen iimeyllo cusub oo muujinaya in loo baahan yahay in baaris dheeraada lagu sameeyo taasi oo kusoo beegmaysa iyadoo doorashada madaxtinimada maraykanka ay maalmo kooban gaadhsan yihiin ciidamada ciraaq ayaa horumarro ka sameeyey degmo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada mowsil halka dhinaca galbeedka magaaladana ay furno cusub ka fureen maleeshiyaad shiico ah oo ku soo biiray dagaalka ka dhanka ah daacish milatariga ciraaq ayaa aada ugu soo dhowaaday degmada shuura oo ku taala koonfurta magaalada kadib duqeymo dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka maraykanka u geysteen bartilmaameedyada daacish ee magaalada mowsul subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay sanad guuradii saddex iyo sagaashanaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay jamhuuriyadda turkiga xus oo loogu sameeyey magaalada muqdisho iyadoo uu kasoo qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan ayaa waxaa ugu horreyn madasha ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dowladda turkiga iyo shacabkeedaba ay la wadaagayaan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay aasaaskii jamhuuriyadda turkiga aada iyo aad ayay maanta dadka soomaalida meel kastoo joogaan ugu tahay maalin weyn oo runtii aan la wadaagayno farxadda iyo raraynta iyo dabaaldegga ay ku jiraan walaalaheen shacbiga jamhuuriyadda turkiya waxaan la wadaagaynaa farxadda sanad guurada sagaashan iyo saddexaad ee maalintii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga oo taariikhdaasi ay leeyihiin dadka turkida ah iyo dhammaan dunida muslimka iyo saaxiibada turkila intaba shacabka soomaaliyeed waxay idinla wadaagayaan ayaan leenahay farxaddaas iyo wanaaggaas iyo raynraynta aad ku maanta ku dabaaldegaysaan madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in dowladda turkiga ay soomaaliya saacidaad walaalnimo u fidisay xilli ay aada ugu baahnaayeen kaalmo dalkana ay ka jireen abaaro ba-an waxaana uu soo hadal qaaday safarkii uu xilligaasi ordoqan iyo qoyskiisa ku yimaadeen magaalada muqdisho dalka jamhuuriyadda turkiya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalkii iyo maxaanku raha walaalnimadii ay u muujisay shacabka soomaaliyeed wakhtigii ay u baahnaayeen walaalo rasmi ah oo garab istaago Eh, safarkii ugu horreeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda turk- turkiga walaalkeen rajab tayib erdogan uu ku yim- iyo xa- iyo carruurtiisa iyo qo- qoyskiisa iyo golihiisa wasiirada dhammaan ay ku yimaadeen soomaaliya waxay ahayd maalin weyn oo taariikhi ah oo wejiga iyo soomaaliya runtii adduunyada u muujisay in ay tahay meel san oo la tegi karo madaxweyne erdogan wuxuu yimi soomaaliya wakhti oo runtii dad aad u hooseeya mustawahoodu ay ka cararaan soomaaliya oo yidhaahdaan lama tegi karo ayaa asiga iyo qoyskiisoo wada socda ay yimaadeen markaasay waddooyinka magaalada muqdisho weliba ay muxuu ahay dhex mareen ay ku degteen ay dhex istaageen marka laga soo tago kaalmada dhinac walba leh ee uu turkigu siiyo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayaa sidoo kale xasan sheekh maxamuud sheegay inay jirto taageero kale oo mug weyn oo dhinaca niyadda ku salaysan oo ay turkigu soomaaliya la garab taagan yihiin runtii qayb weyn ayay ka qaateen ee, mu- soomaaliya iyo soo qabashadeeda iyo soo noqoshadeeda maaha keliya dhinaca kaalmada maadiga ee muuqanaysa ee caafimaad leh ee tacliin leh ee maxaanku idhahda amni leh ee maxaanku idhahda bilicsamada iyo quruxda wadooyinka iyo dhismaha magaalada leh waxaa intaas aad iyo aad uga sii miisaan badnaa ugana weynaa ugana mug weynaa midda yacni niyadda iyo muxuu ahay moralka ah oo ay shacbigeenna iyo dowladdeenna intaba ay u muujiyeen mar kale iyo mar kale waan uga mahad celinaynaa arrintaas dadka iyo dowladda turkiyana waxaan leenahay hambalyo sanad guurada sagaashan iyo saddexaad safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya olgan beker ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska saddex iyo sagaashan guuradii ka soo wareegtay markii la yagleelay jamhuuriyadda turkiga It's a great pleasure for me to welcome you here today on the National Day of the Republic of Turkey. On this occasion, I would like to read out President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, message for 29 October Republic.
farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta halkan idinku soo dhoweeyo maanta oo ah maalinta qaranka jamhuuriyadda turkiga munaasabadan darteed waxaan jeclaan lahaa inaan idiin akhriyo fariin ka timid madaxweynaheenna turkiga mudane rajib tayib erdogan oo ku saabsan sagaal iyo labaatanka oktoobar oo ah maalinta jamhuuriyadda sidaan ayayna u qoran tahay maanta oo ah sagaal iyo labaatanka oktoobar waxay ku astaysan tahay sanad guuradii saddex iyo sagaashanaad ee kasoo wareegatay aas-aaskii qarannimadeenna oo uu iclaamiyey khaasi mustafa kamaal ataturk qaranka turkiga oo aanan weligiis aqbalin addoonsi iyo in wax loo yeeriyo ayaa loo boqray guushii dagaalkii xoreynta ee ka dhanka ahaa kooxihii nagu soo duulay dagaalkaas oo ay ka dhalatay guul taariikhi ah oo aanan horey uga dhicin taariikhda guushaasi taariikhiga ah kadib sagaal iyo labaatankii oktoobar sannadka kun iyo sagaal boqol saddex iyo labaatankii ayaanu dhisnay jamhuuriyadda turkiga dowladda turkiga ayaa xiriir aad u dhow la leh dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda waxaana ay ka taageertaa dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo dhismaha wadooyinka ay ka fulisa gudaha dalka soomaaliya iyadoo taasina ay weheliso in turkigu ay maamulaan habsami u socodka howlaha la xiriira kaabayaasha dhaqaale ee dalka gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dhowaan waxaa magaalada burco gaadhay wafdi ka socda golaha abwaanada soomaaliyeed ee xaruntoodu ay tahay magaalada muqdisho ujeedada socdaalka abwaanada ayaa ahayd sidii ay taageero maaliyadeed u gaadhsiin lahaayeen abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maalmahanba ku xanuunsanayay magaalada burco haddaba waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa socdaalka wafdiga abwaanada iyo xaaladda abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu ka waraystay afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan cismaan cabdulaahi guure oo hadda ku sugan magaalada burco ugu horeyna waxa uu abwaan guure ka waramayaa waxa ay u tegeen burco
nuura waxaan u tagnay magaalada burco waxaa degan oy hoydiisa tahay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ah abwaan magaca soomaali caan ka ah marka abwaankaas oo xanuunsanay inaan soo booqano xaaladiisa aan soo ogaano ayaanu tagnay waxaa kaloo noo dheeray haddii alla kuro yahay hadiyada aan u sameynaa waa gaarsiinaynay marka sidaas ayaan u tagnay walaal abwaan guure abwaanka waxaa ka dhawaajisay in uu xanuunsan yahay marka ma la idiin sheegay xanuunka ku dhacay ha walaalo waa noo shee waa naloo sheegay oo abwaanku asaga laftirkiisa waa nala sheekaystay oo waa hadli karaa waxaan kaloo xaaladiisa ka wareysanay marwadiisa oo hodan dibad la yidhaahdo iyo walaalkiisa oo asaguna abwaan aho hore walawa la yidhaahdo intaba ways aragnay marka abwaanka xanuunkiisa wuxuu u badan yahay xagga maskaxda gaar ahaan xasuusta dhow ayaa ka maqan waana lagu dadaalo xataa jarmalka waa loo geeyay caafimaad ahaan dhakhaatiirtii jarmalku waxay dhaheen maskaxdiisu waxay lamid tahay laba qarni inay shaqaynaysay ayaa loo maleeya laba boqol oo sano marka kolleyba
marka waa weyn oo wax xasuusa oo dhow ma lahan ha marka uu waxa weeyaan xasuustii ayuu gabay xasuustii ayuu gabay weliba xasuusta dhow ay midda uu gabay sababto ah waxyaabihii hore oo dhan waa uu xasuustaa laakiin wixii dhow ma xasuusto aniga oo aan xataa marar badan is aragnay oo mar xataa safaraan wada galnay waktigii aan safarka wada galna wuu ogyahay laakiin wixii ka dambeeyo aan is aragnay ma oga marka xasuusta dhow ayaa ka maqan walaal ma la idiin sheegay waktiga uu ku bilowday xanuunkan
xanuunkan miduu haye laakiin waa uun isu soo tartarayay marka xataa dowladda somalilan laba jeer ayay sacuudiga geeyeen jarmalkana mar uu tegay oo intii xanuunku ku cusbay ah hase yeeshee weli uun caafimaad ma uusan helin marka xanuunka ugu daranaya haya waa midkaas oo xasuusta oo uusan waxba xasuusan hadda ka waran xaaladiisa caafimaad
hadda xaaladiisa caafimaad kolleyba dee dhulyaal maahan oo waa taagan yahay oo guriga gudihiisa iyo hareerihiisa waa uu kusoo socdaa hase yeeshee midaas oon ugu daran oo xanuunkaas oo xagga maskaxda ah ayaa ugu daran marka kolleybana weli ma uusan helin haddii alla kuu ron yahay caafimaadkiisa allaha siiyo hadda waxaa uun la hadalaya haddana bal mar kale in dibadda lagula qus idinka ka abwaanin ahaan goorme idinku dhalatay inaad u tagtaan oo aad soo booqataan abwaan hadraawi wallaahi dee in muddaa waa ku taamaynay hase yeeshee tabartaa nagu yareed marka hadda un bay noo suurto gashay waxaan ula tagno haddii alla kuu ron yahay inaan helno sidaas ayaana ugu tagno walaal golaha abwaaniinta soomaaliyeed aad adigu afhayeenka u tahay goorma ayaa la sameeyey yaasa ka xusi kartaa oo qeyb ka ah rag badan ayaan ka xusi karaa oo qeyb ka ah muddada la sameeyena haddii alla kuu ron yahay kolleyba labaatan sano kama yaro labaatan sano ayay ku dhowdahay sababtoo ah guddoomiyihii ugu horreeyey wuxuu ahaay allah u naxariistay cali jareere guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay cabdulla raaga daraawiish guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay mustafa sheeh cilmi guddoomiyihii kusoo xiga wuxuu ahay abshir bacadle marka haddana waxaa guddoomiye ka ah abwaan sangub marka intaasina uu soo jiray muddo dheer inuu jiray ayay kuu cadaynaysaa marka rag badan oo magaciyo maamuuslana waa ka mid wala abwaanguure ugu dambeyntii abwaanada waxaa lagu yaqaanaa wadaniyadda hanuuninta iyo maaragtay toosinta mujtamaca iyo ka shaqaynta nabadda marka door noocee ah ayay abwaanada hadda nool ee soomaaliyeed ay ka ciyaaraan soo celinta nabadda soomaaliya
xaqiiqada haddii aan sheego kolleyba doorkii hore oo abwaanadii hore ay qaadan jireen oo hadda ay ugu dambeeyaan sangub iyo hadraawi oo labaduba xanuunsan kuwa hadda jiraa ma filayo inay qaataan ama ay qaadan karaan hase yeeshee uun had walba duruufta jirta iyo wixii ay ka qaban karaan waxuma aqradaan
abwaan cismaan cabdulaahi guure oo khadka telefoonka ee magaalada burco u waramiye wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombus oo ka mid ah meelaha soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin ee dalkan maraykanka ayaa maalintii shalay kulan la yeeshay dhammaan musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada sanadkan ee heer gobol ilaa heer federaal warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada colombus ka soo diray wariyaha v o e da kaafi aadan yuusuf
doorashada maraykanka oo ay ka dhiman tahay sagaal cisho ayaa gobolka ohaayo wuxuu ka mid yahay gobolada sida aadka ah loogu loolamayo waxaana ku nool gobolkaani ohaayo in ka badan afartan iyo shan kun oo soomaali ah kuwaasoo qayb ka ah kuwa codkooda lagu hardamayo haddaba shir ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ganacsato soomaaliyeed culimo udiin iyo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaaladani colombos ohaayo shirkaasi oo lagu casuumay dhammaanba musharaxiinta u tartamaysa kuraasta kala gedisan heer degmo ilaa iyo heer qaran kuwaasi oo kusoo bandhigayay hadafka iyo barnaamijyada ay qaban doonaan ama ay u qaban doonaan soomaalida haddii la doorto halkaasi oo ay soomaaliduna weydiinaysay su-aalo ka turjumaya baahida ay qabaan cumar xaashi oo ka mid ahaa dhallinyaradii soo qabanqaabisay shirka kani ayaan weydiiyey bal ujeedkii ay ka lahaayeen qabanqaabada shirka kani iyo isku keenidda soomaalida iyo musharaxiinta tartamaya ujeedada shirkan laga lahaa waxaa weeye in aan istusno dadka musharaxiinta ah oo u tartamayo aqalada hoose ee magaaladanada iyo kuwa saraba iyo dadka shacabka ah codka bixiyo ee soomaalida ah marka musharaxiinta maanta way inoo timid waxay sharaxeen arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin waxqabadkooda iyo siday wax u qaban doonaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay mataqaanaa hadafyada ay wataan mushar- dadkii codbixiyaashana way dhegaysteen su-aalana waa weydiinay fursad ayay u ahayd in dadka iyo dadka ay dooranayaan ay isku arkaan muhiimadu taas ayay ahayd cumar bal waxaad iga warantaa dareenka guud ee soomaalida ee ku aadan doorashadan labada kun iyo lix iyo tobanka dareenka soomaalida waa dareen aada u weyn doo waxaan aaminsanahay doorashadan inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore sababtoo ah luuqada xumaanta iyo cadaawadda laga hadlayo electionkan marka aad maqashid marka aad maqashid dadka la midka ah donald trump waxaa waajib nagu noqotay inaan istaagno inaan xil isa saarno in aan ka codeyno muxuu ahaata wax alla wax kasta ummada kala qaybinayo ummadana dib u dhigayo marka waan isu wada nimid forum waxaan sameynay candidates dee fursad umaanan helin inoogu imaadaan kuwa ugu waaweyn oo madaxda madaxweynaha u tartamayo laakiin waxaan falanqaynay arrimo hoose oo quseeyo magaaladanada xaafadahanaga iyo qaybaha hoose boosaska hoose dadka u tartamayo ee magaaladanada cabdimaalig sheekh cali axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolkaani ohaayo wuxuuna ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey shirka kani waxaanan weydiiyey bal inuu ii sheego dadka ka soo qaybgalay magacayga waxaa leedaha cabdimaalig sheekh cali axmed shirka waxaa ka soo qayb gashay dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka ohaayo specially gaar ahaan magaalada columbus waxaa kasoo qaybgashay hooyooyinka waxaa kasoo qaybgalay gabdhaha waxaa kasoo qaybgalay dhalinyarada waxaa kasoo qaybgalay culamaa udiinka waxaa kasoo qaybgalay imaamada waxaa kasoo qaybgalay ganacsatada bal waxaad iga warantaa dareenkaaga ku aadan intaas oo dad bulshada noocyadeeda kala gedisan baa kasoo qayb galay dabcan waxaan arkayay dadka xisbiyada kala gedisan oo ayagona meesha yimid oo soo bandhigayay ajadahooda iyo hadafkooda iyo waxay qabanayaan su-aalo badan la weydiinayay bal dareenkaaga ku aadan ka waran walaal dareenkay ku aadan horta waa mid aada u sarreeya waa the first time oo saddexda xisbi xisbiga republican party xisbiga democrat party iyo xisbiga green partyba ay hal howl ah soomaalida kula kulmeen marka mid walbana uu doonayay dadka soomaalida ah ee wadankan ku nool ee citizen ka ah codkooda inuu ka helo electionka soo socda marka muhiimadda inaan saddexdaa baari maanta halkan habeenka caawan ku kulannay aad iyo aad mid muhiimadu le weeyo aad aan uga farxay abuukar baalle oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaashii shirka kani ayaan weydiiyey bal inuu iiga waramo dareenkiisa ku aadan qabashada shirar noocaan oo kaleeta ah oo aan horay uga runtii aad iyo aadaan ugu farxay maanta waa markii ugu horreysan arko oo waxaan ka qayb galay elekshano fara badan oo ka dhacay ohaayo marka ilaahay ajir ha ka siiyo shir runtii si wanaagsan loo qabanqaabiyey si fiican looga soo qayb galo wuxuuna ahaa barnaamij si fiican loo agaasimay waxaa ka soo qayb galay musharaxiinta ka kala socdo xisbiga demoqraatiga xisbiga republicanka iyo xisbiga green party cid walbana waxay keentay iyo dad u cararayay maxaakimaha oo judges ah oo non party ah kulli waa yimaadeen waa su-aalo munaasabana la wada weydiiyey wuxuuna ah barnaamij si fiican loo agaasimay waana uga mahadcelinaa in soo qabanqaabis sheekh horseed cayni oo ka mid ah culimaudiinka magaaladani colombos ohio islamarkaasina halkaa ka soo jeediyey khudbada aada u dheer ayaa iga waramay doorka ay ku leedahay culimaudiinku runtii shirkan wuxuu qayb ka ahaa dadaal muddo soo socday dadaalkaas wuxuu ku yimid culimmada iyo ducaadda mandiqadan colombos ohaya isu yimid waxaana runtii la istusay oo laga wada hadlay in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore in marxalad xasaasi ah la marayo in maxsuulka ka soo baxa doorashadan ay si toosa u taaban doonto masaajidda meheradaha ganacsiga ee soomaalida iyo aayaheenna dambe idan waxaa marka ay culimmadu isku raaceen in runtii ay muuqato cududii ama maskaxdii mujtamaca soomaaliyeed inay kala firdhisan tahay oo markaa talo aanay isugu dabraneen oo aan hal hoggaan u lahayn waxaa marka aanu istusnay in culummadu ay hoggaanka qaataan oo mujtamaca maadaama maanta loo soo istaagayo ay isu keenaan waxgaradkii ummadda markay isu keenaan ay markaa sameeyaan guddi farsamo oo markaa guddigaas uu noqdo midka matala mujtamaca midka la munaaqishoon doona axsaabtan kala duwan iyada oo mar walba aanu kula gorgortamayno hadday codkayaga rabaan inay wax ka qabtaan iskuullada aanu meeshan ku leenahay qaxootiyadayada soomaaliyeed ee meeshan imanaya masaajidda aan meeshan ku leenahay goobaha ganacsi waayo mujtamaca soomaaliyeed runtii fashil badan baa dhinacyo badan naga haysta cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiiya
xubintii isboortiga waxaan ku soo qaadan doonaa dhegaystayaal faynaalka tartanka kubadda cagta ee jenaraal daa'uud ee soomaaliya oo galabta lagu wado in lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho tartankan oo ah kan labaad ee ugu xiisaha badan ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya ayaa ciyaarta ugu dambeysa ee faynaalka waxaa isugu soo haray kooxaha banaadir iyo jenio haddaba faahfaahinta kulankan xiisaha badan ee galabta loo ballansan yahay waxaan ka wareystay maxmed qadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo degan magaalada muqdisho ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa labada kooxood ee taagan finalka waad mahadsan tahay nuur bukhaari kulanka maanta wuxuu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee jenio iyo kooxda banaadir oo xilli ciyaareedkan wareegii gurubyada isku soo arkay markaasna waxaa badisay kooxda jenio oo ku adkaatay hal gool oo bulshion ahaa labada kooxood ee maanta finaalka jooga ee banaadir iyo china waxay kala soo reebeen kooxaha qaranka ama ciidamada xooga dalkay soo kala reebeen oo tusaale ahaan oo kale jenya waxay soo reebtay kooxda horseed oo militariga ah hal gool eber bay nagu soo adkaadeen halka banaadir ay rigoorayaal kusoo reebeen kooxda heegan oo booliiska ku ciyaaraysa magacoodu kadib hal gool iyo hal gool ay galeen ba ay rigoorayaal ku adkaadeen banaadir sport club waxaa jirta nuurow in laba kun afar iyo tobankii ay ahayd markii ugu dambeysay jenyo ay ku guulaysato koobka general daa'uud halka banaadir markii labaad sanadii hore iyadoo ay ku guulaysteen horyaalka soomaaliya oo ay si ambiitin ah ay ku qaadayeen maxamed qadaroo ka waran dadka sidey u xiiseeyaan dadka magaalada muqdisho ciyaarahan aada iyo aad baa loo xiiseeyaa nuurow ciyaaraha soomaalidu xitaa maalmaha horyaalada ay jiraan wadamada dunidu markay jiraan sida ciyaaraha gariiska iyo kuwa sbain iyo meelaha markay jiraan xitaa dadku waxay u dareeraan garoomada caalamiga ah ee soomaaliya hadda ka furan sida conis oo kale aad bayna dadka u daawasho tagaano oo aad bay u xiiseeyaan waxaad arkaysaa xilliga ciyaarta ka hor saddex saac inay dadku gaari sii korayaan oo ay garoonku gaarayaan waxaana laga baqayaa garoonku inuu buuxsamo isagoo garoonku baaxadiisuna ay aada u weyn tahay marka soomaaliya hadda aad iyo aad baa looga xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta maxamed qadar xitaa waxaa jirtay in dhowaanahan ay jireen garoomo nuuca cawska macmalka ah iyo kuwa maaragta leh shabaqa korka xiran iyo t v toos u tabiya marka arrimahan oo dhan maxay ka bedeleen qaab ciyaareedka dhalinyarada kubadda cagta soomaaliya
hamid badan ayay geliyeen dhalinyarada maadaama markii hore ciyaaruhu ay ahaayeen qofkii cayaarta raba inuu garoonku taga ay ahayd laakiin hadda qofka isagoo gurigiisii jooga ayay telefishinada ku tartamayaan inay ciyaaruhu tabiyaan waa telefishino local ah oo muqdisho ka dhisan ayaa ciyaaraha si live usoo dawiya laakiin telefishinada soomaalidu hadda waxaad malaysaa inay kasii jeedaan laakiin waxaa jira laba telefishin oo gudaha soomaalida ka dhi- muqdisho ka dhisan oo cayaaraha si toos usoo tegiya waxayna taas keentay dadka inay gurigooda ka daawadaan oo cayaaraha kuwa xitaa jilib culeyska ahaa ee soo bixi karin xitaa ay jeclaadaan kuwa kale ee garoonku jooga xitaa mararka qaar markuu kaamrida la aadiyo waxay dareemayaan inay garoonku dhex fadhiyaan markaasay gacmuhu sida yeelayaan sida kuwa adduunka oo kale aad iyo aad bay cayaaraha soomaalidu wax weyn ugu bedeshay in cayaaraha si live ah looga daawado telefishinada
aad ayuu mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraalka kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee subaxan saaka aynu idinku talagalnay
yaa salaam codkii baxsanaa ee fanaaniinta xasan bayle iyo xaliimo khaliif magool waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan tan iyo intaan dib ugu kulmi doonno hawada dhegaystayaal idaacaddeenna xigta ee duhurnimo waxaan ku dhaafeynaa heestii dhabtuu jacaylku yaalla
waxajaladhammaadiga ibkaadeeman iyo luul lagu dhaabsan maaye dhabtuu jacaylku yalaa dhabtuu jacaylku yalaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.